kulan wanaagsan dhegaystayaal kusoo dhowaada xubinteennii dhacdooyinka toddobaadka aan ku bilownay madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud ayaa toddobaadkan sheegay in dagaalka ka dhanka ah al-shabaab uu sii soconayo ilaa laga gaaro guusha kama dambeysta ee dalka ay uga xoreynayaan madaxweynaha oo muddo afar toddobaad ah ku sugan magaalada dhuusamareeb ee xarunta maamulka galmudug ayaa hadalkan ku sheegay khudbad lasoo duubay oo la baahiyey weerarkii al-shabaab ay ku qaaday deegaanka caws weyne ayuu sheegay in tirada ciidanka dowladda uga dhimatay ay ka yar tahay inta ay sheegteen ururka al-shabaab
labada waxyaabood oo inaan kala saarno u baahan waxay tahay guud ahaan guusha dagaalka ee xoreynta iyo goob dagaal ka dhacay wixii ka dhacay waxaan rabaa xogta dhabta ah beenta lagama sheego xogta dhabta ah ee caws weyne waxay ku soo ururtay shabaabka nambarka ciidanka waa ka dilna ay yidhaahdeen inuu been yahay waxaa ku soo aruurtay tirada ay ciidankan ka dilna yidhaahdeen tiro ka badan boqol iyo sagaashan xawaalo wadareed inay dadkoodii dhintay ay ku duugeen waxaa intaas dheer inay dhaawacoodii iyagu dhammaystireen isbitaal uma hayaan daawo uma hayaan meel ay geeyaan ma hayaan inay iyagu dhammaystireen kuwoodii dhaawac ahaa xawaalo wadareedkaas ciidanka qalabka sida ee soomaaliyeed waa gaarayaa waana la baari doonaa waana la arki doonaa meelaha ay joogaan xawaalo wadareedka ay ka sameeyeen oo ay dadka jamaaciga ku aasaaseen oo ahaa ciidamadoodii waa run wiilaa naga dhintay dagaalaan aadna dagaal waa lagu soo dhintaa waa lagu soo dhaawacmaa guul iyo sharaf iyo heybadaa lagala soo noqdaa hooyada wiilkeeda dalka xoreynaayo sharaf ay dheer tahay hooyada wiilkeeda muxuu ahay meelo kale oo aan maslaxadda caamka ummadda aan ka shaqaynin u darsatay waxbay dheer tahay waxaan leeyahay haybad iyo sharafaad leedihiin xuquuqdii dalkiina intuu awoodo maanta waa la idin siiyaa wixii dhammanna waa laydii soo dhammaystiraa waxaan leeyahay dagaalku waa soconayaa ma istaagaayo meelaha aan joogna ka soo noqon mayno horeyaan u soconaynaa guusha kama dambaysta oon raadinaynaan gaaraynaa waxa muhiimadda ay noo tahayna waa guusha kama dambaysta ah guusha kama dambaysta waa soo dhowdahay
madaxweynaha oo sheegay in la sixi doono haddii ay jiraan qaladaad dhacay ayaan carabaabin tirada saxda ah ee askarta dowladda uga dhimatay cows weyne isagoo tilmaamay in lala xisaabtami doono ciddii ku lug lahaata qaladaadkii dhacay ee ciidamada ku dhex jirta sida uu hadalka u dhigay
meeshii khalad ka dhacana waa la saxaa khalad la-aan ma ahaanayno bini aadanaan nahay meeshii khalad ka dhacana waa la saxaa deganaanshiyo iyo waxaan idinku dardaarmayaa iyo ballantii aad qaadeen ee aad ku dhaarateen inaad ku nagaataan waxaa kaloo rabaa ama hal goob dagaal ha lagu guul daraysto geesayaashaasow guushii soo haabashay joogtaa meeshii laga soo haaba lahaayay joogtaa waxaa la joogaa wakhtigii kuwa awoodda ciidanka lasiiye ku takrifalay khiyaanada sameeyey dadka mardabdabeeyey waagii lala xisaabtami lahay bilowgeedii waa la joogaa waana la isla xisaabtamayaa dowladnimo waa isla xisaabtan kuwa ka shaqaynaya in ciidanka ay tashwiish geliyaan waa ogaada waa shabaab dad idinku dhex jiro ama sarkaal ha ahaado ama askari ha ahaado ama qof kale ha ahaadee oo khalad sameeya hadduu jiro waa lala xisaabtamayaa
haddaba hadalka madaxweynaha wuxuu uga dhigan yahay dagaalka lagula jiro al-shabaab maxaase la gudboon dowladda si ay u yarayso khasaaraha ogana adkaato kooxdaasi ayaan weydiiyey cabdinuur ibraahim cabdalla oo ka faallooda arrimaha siyaasadda iyo amniga gobolka geeska afrika haddana ku sugan dalka britain haddii aan jawaabta toos u galo waxay noqonaysaa oo oga dhigan tahay hadalka madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka soomaaliya mudane xasan sheekh maxamuud ku saabsan arrintan waxay oga dhigan tahay kow marka hore waa dhiirigelin uu u muujinayo askarta iyo shacabka soomaaliyeed labadaba ee deegaanada oo dagaalku ka socdo degan oo uu u dirayo fariin cad oo ah si kasta oo dhibaato u jirto ama si kasta oo duruuf kasta jirto iyo hatii xataa magaalo qaar inta la qabtay dib looga soo baxay ama ay jirto khalad dhacay ama wax qaab kasta ha ahaatee wax jira in uu leeyahay uu fariin cad u diray uu leeyahay annagu waa idinla joognaa arintan sidii ay u dhacday ama inta laydinka soo baxa ma laydinka soo tegayo dagaalkuu sii soconaya waa idiin soo laabanaynaa waa idin garab taaganahay waa fariin dhiirigelin oo muujinaysa runtii marka la fiiriyo dagaalka qaababka marka dagaaladu socdaan madaxda hadalkoodu inay shacabka dhiirigeliso askarta dhiirigeliso moral ahaan marka waa moral support oo ku saabsan in ciidamada uu leeyahay guys marnaba ma idinka tegayno waan garabkiinaan taaganahay sidii uu sheegay marka waa dhiirigelin baa la dhahaa arrintan oo kale waana muhim marka dagaal lagu jira in madaxdu hadlaan oo askarta ay dhiirigashaan shacabka laftiisa dhiirigashaan isagoo sidoo kale shacabka ka codsado inay askarta ay garab u muujiyaan oo ay garab istaagaan marka taasay uga dhigan tahay waana dhiirigelin waana muhim fariimahaas oo kale dunida marka dagaal dalku ku jiro in fariimahaas ama shacabkana lagula hadlo askartana lagula hadlo si moral support ay ugu noqoto waa gartay madaxweynaha afar toddobaad ayuu ku sugan yahay dhuusamareeb ama muddo bil ah dagaalkiina uu socdaa oo qorshihiisa waxay ahayd in galmudug uu ka soo jeesto marka dagaalana way ka dhaceen marka sidee maaragtay dowladda ama maxaa la gudboon dowladda soomaaliya si ay ugu guulaysato dagaalkaasi khasaarahana ay u yareeyaan maadaama dagaalo adag ay meesha ka dhaceen waa runtaa madaxweynuhu runtii wuxuu muujiyey in arrintani ay horta kow serious uu ka yahay la dagaalanka nimanka khawaarijta ah oo shacabka soomaaliyeed iyo ummadda soomaaliyeed dhibaatada badan u geystay muddada badan dhibka ku hayay si loo gaarsiiyo service dadka soomaaliyeed dhammaan gobolada soomaaliya degan meeshan marka imaatinkiisana waxay ka muujinaysaa in arrintan aysan ka ahayn hadale ay ficilkii iyo actionkii ugu jirto talada aad weydiisay oo ah su-aasha haddii aan toos u galo ah sidee loo yarayn karaa khasaaraha khasaaraha waxaa lagu yarayn karaa dabcan horta dabcan arrinta waa dareemi kartaa oo nimankani waa niman waddanka lix iyo toban sano haystay dadkii shacabkiiba cabsigelin ilaa hadda ku hayaan meelihii shacabku weli uu aamini layahay in dagaalkani socdo oo shacabka meelo badan baa aaminsan haddii aad la dagaalantaan amay nimankani mardhow dib idiin laayaan inta askartu gadaan idinka baxdo marka dowladda waxaa la gudboon kow marka hore wacyigelin inay samayso dadka u sheegto in ka dhaadhicso dagaalkani inuu waajib yahay dagaalkana la wadaayo ereyada la qatana servicekii iyo booliskii iyo nidaamkii dowladeed iyo la gaarsiinayo marka dowladdu inay kalsooni tusto shacabkan taasaa ugu muhiimsan oo ah dowladda in khasaaraha sia u yareyso because shacabka khasaaraha haddii la yareeyo shacabku way soo sheegayaan askartii waxay soo sheegayaan shabaabkii meeshan uu joogaa bay leeyihiin marka sidoo kale sirdoon in dowladdu ay hesho dhar caddii shacabka laftiisa la adeegsado si khasaarihii marka u yaraado saraakiil khibrad le oo regionka meesha kolba dagaalku ka socda yaqaano oo khibrad ula dagaalkana la adeejiyo marka waxyaabahaas oo dhan waxay muujinaysaa in khasaarihiina la yareeyo laakiin ku talagalo cabdiqaadir oo dhinaca kalena runtii marka la fiiriyo shabaab dhibaatada gaartay iyo waxa dhambaxada ku dhacday waxay ku tusinaysaa in shabaab gabagaba ay ku jiraan oo xaalkooda khatar ku jiro halisna ku jiro lana soo gabagabeeyey hadda oo khasaare ha dhaco oo askara soomaaliyeed khasaare ha gaarta laakiin xogaha rasmiga waxay caddaynayaan in shabaab ay gobolada dhexe darbaxadii ku dhacday in aysan kasoo kaban doonin muddo oo si dhibka gaare xataa dhaawacoodii markii dambe inay iyagu sii dhaawactireen oo ay meel ay ku daaweystaan waayeen kaasi waxa uu ahaa cabdinuur ibraahim cabdalla oo ah falanqeeya arrimaha geeska afrika isagoo ku sugan dalka u k ayuu qadka telefoonka iigu warramayey dhegaystayaal xubinteennii dhacdooyinka toddobaadka waa naga intaa tan iyo kulanti dambe nabadgelyo